wasaaradda hanraabtii xuquuqul insaanka jubbaland yaweyba magaalada kismaayo ka qabatay dood lungudowaha ay ku-qaybgalka hanraabta arrimo siyaasadda dalka kulankun weyba ha ku-qaybgalay hanraabta ka jarta baarlamaanka jubbaland guddiga hanraabta baarlamaanka siyaasiyiin iyo weliba marti sharaf kale weynuuse daba dareere doodo hore iyo anwaaladeen guddiga arrimo hanraabta ee baarlamaanka jubbaland qaar ku mid ee ku-qaybgalayaalka kulankiyo si toos aan sheegay in hanraabta laga maarmaan yeetay iniyo ku muuqdan siyaasadda dalka si gaaren iyo an helan qoondudio haweenku xaqa ay leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin waxyaalo badan baa la tartaabtay waxaana ka mid ahaa in waxyaala la taabtay haweenku xaq u leeyihiin wax kasta oo ku saabsan ayaga xarintooda ama xag dhaqaalahaato ama xag mataqaanaa arrimaha siyaasadda haato ama xag bulshahaato inay xaq u leeyihiin in wixii ay ayagu xaq u leeyihiin laga siiyo yaa laga dooday annaga dastuurka dowladda jubbaland qodobkiisa lixyo tobnaad ayaa wuxuu sheegayaa qoondada ama doorka ay haweenka ku yeelanayaan arrimaha siyaasadda qodobta suura waaye qodobka toban toddobaad oo kaleeto waxaa ka mid ah xaquuqda caruurta ay yeelanayaan ilmaha yararka qodobka shan iyo labaatanaad ama afariy labaatanaadna dastuurka dowladda jubbaland wuxuu sheegayaa sida ay haweenku ugu qayb qaadan karaan ama qayb ugu noqon karaan xilliga doorashada waa qodobo dastuuriya ah kuwaasayna ka mid yihiin markaan u soo noqdo su-aashaada maxaa keenay waxaa keenay waxaa weeyo inta badan gabdhaha soomaaliyeed waa ama hooyo mar kale hooyo hooyo waa qof naxariis badan weeye waa qof beer jilacsan weeye dee gabdhuhu codka annagayna siiyaan annagay noo hiilayaan hadda waxay maraysaa warba idinkana soo hiiliya waxsiisiiya horta taasaa su-aasha keenta kow midda labaad hooyooyinka waxay in badan ka maqan yihiin meelaha go'aamada lagu gaarayo oo matalaadda ama go-aanka lagu gaarayo odayaal rag baa go-aanka gaaro go-aankaasaa bulshada loo soo celiyaa marka waxaa la rabaa marka hooyooyinka maadaama ay qayb ka noqon rabaan arrimaha siyaasadda leadershipkii ama go-aanadii meesha lagu gaarayo inay qayb ka noqdaan oo ayagu meesha talada lagu gaarayo ay bersentajkooda ama raa'yigooda inay qayb ay ka leeyihiin marka waa qodob qodobka labaadna waxaa la rabaa hooyooyinka in ama haweenka soomaaliyeed maadaama la raba inay mas-uuliyad adag ay qaadaan inay dhanka waxbarashada iyo miisaanka mas-uuliyad ay qaadan rabaan inay iska soo dhisaan ayaa iyadana yaa qaybka in lasoo yani mar walba wax loo soo celcelinayo qodobka kaleetana waxaa weye haweenka waxaan ogsoonay ayagu inta badan waxba isuma ogolaa la yidhaahdaa ragga nin baa dhulkiisa kuu gadayo nin baa jeebkiisa wax kaa siinayo dhammaan ku-qaybgalayaalka kulankiyo weybayo hadhowaayana kulamada lunkudawahow sidii hanraabta iyo dooranku qaada lahaayeen ku muuqashada siyaasadda dalka